halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos oo aynu horay idinku soo bilownay bawlos wuxuu warqaddan labaad u qorayaa isla kiniisaddii reer korintos oo kaga soo jawaabtay warqaddii koowaad ee uu u diray waxaana soo baxay xal wanaagsan haatan bawlos haatan wuxuu kala hadlayaa gargaarka eebbe ee masiixiyiintu ay helayaan marxalad waliba ee ay ku jiraan markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay in saacaddii badbaadada ay haatan taagan tahay ahmiyaddana inay tahay in ilaah sidaas uu yidhi haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu iminka eegno warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka lixaad aayadda saddexaad ee baalka saddex boqol sagaal iyo toban ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan annagu ninna wax uu ku turanturoodo uma dhigno si aan adeegidayada waxba looga sheegin waxaan u baahannahay inaan si taxadir leh u eegno qaabka aynu u dhaqmayno oo waa inaynaan ninna xumayn ama hor dhigin wuxuu ku turanturoodo haddaba way dhib badan tahay in hawshan adeegidda la wado iyadoo weliba qof walibana uu kugu faraxsan yahay haddaba waxaa jira dad halkaasi imaanaya oo aan innaba ka cabsanaynin in dareenkooda wax la yeelo waayo waxay diyaar u yihiin inay u adkaystaan wax kasta ee lagu sameeyo nin adeega ahaa ayaa wuxuu leeyahay haddii dadka qaar aadan salaamin waxay la tahay inaad yaraysanayso haddii aad salaamtana waxay is leeyihiin ninku salaam badana haddii aad hadalka ka joojiso waxay la tahay inaad khashkhashaadayso haddii aad la hadashana waxay la noqonaysaa inaad nacas tahay haddii aad waraaq u qorto waxay la tahay inaad lacag ka doonayso haddii aadan u qorinna waxay la tahay inaad dayacayso haddii aad booqato waxay la noqonaysaa inaad shaqooyinkooda ka hallaynayso haddii aadan booqaninna inaadan danka lahayn haddaba marka la leeyahay ninna wax uu ku taranturoodo uma dhigno ayaa taasi loola jeedaa inaan ninna kugu odhan qofkaasi aawadiis ayaan badbaadada masiixa uga tegayaa markaas bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka lixaad aayadda afaraad sida tan laakiin sida mididinyada ilaah ayaannu wax walba isugu caddaynaynaa dulqaadasho badan annagoo ku dhex jirna dhibaatooyin iyo baahi iyo cidhiidhiyo haddaba waxaa qoran dulqaadasho badan markaana dulqaadasho badan ayaa ugu horraysa waxyaabaha bawlos halkan uu isku dabadhigayo waxaan idinku leeyahay dad badan ma lahan dulqaadasho badan haddaan runta idiin sheego dulqaadashada ma ahan wax laga wada siman yahay ama masiixiyiinta oo dhaniba ay leeyihiin waxaan markaas idiin sheegayaa in dulqaadashadu ay ugu horrayso waxyaabo uu halkan inoogu soo qoray waxaa kaloo lagu xijiyey dhibaatooyin haddaba dhibaatooyinka waa arrin soo food saaraya dhammaan adeegayaasha hawsha ilaah waxaa kaloo lagu xijiyey baahi haddaba waa qasab in lala kulmayo rafaad iyo baahi badan oo waxaa taasi aad u garanaya badanaa dadkayaga waxaa jira xilli abaar ah iyo xilli barwaaqo ah xilliga abaarta ah ma ahan oo keliya in caanihii iyo hilibkii ay yaraanayaan laakiin waxaa yaraanaya oo kale xitaa biyihii waxaa markaasi qofka wacdiyaha ah laga doonayaa inuu ahaado mid rafaadka baahida iyo silicaba u adkaysta waayo waxaa qoran inaynu nahay kuwa ku dhex jira dhibaatooyin iyo baahi iyo cidhiidhiyo markaa badankeen waannu garanaynaa waxa dhibaatooyin baahiyo iyo cidhiidhi ay ka micno yihiin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu horay idinku sii ambaqaadno isla warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka lixaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan iyo karbaashyo iyo xabsiyo iyo rabshooyin iyo howlo iyo soo jeedid iyo soomid haddaba waxaan garanayaa in kuwa aan badnayn oo inaga mid ah aynu dareemi karno xaalka bawlos uu ka hadlayo inkastoo soomaalida ayaan karbaash waxba ka garanaynin haddana waxay yaqaaniin inay is-uleeyaan markaana bawlos garaacid uma yareen markii uu dadka ku wacdinayey injiilka waxaana silicu uu kaga imaanayey yuhuudda iyo kuwa aan yuhuudda ahayn intaba haddaba bawlos wuxuu qorayaa khibrado kale oo la soo gudboonaaday intii uu ku jiray howsha adeegidda oo dhibkii uu maray iyo silicii iyo rafaadkiisiiba wuu weynaa waxaa ka mid ahaa karbaashyo xabsiyo rabshooyin howlo iyo soo jeedid iyo soomid horay buu u sii soconayaa oo wuxuu haatan ina hor keenayaa siyaabaha lagu garan karo ama waxa kaa qabsanaya howsha adeegidda masiixa ee injiilka lagu faafinayo oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka lixaad aayadaha lix ilaa toddoba sida tan annagoo isku caddaynayna daahirnimo iyo aqoon iyo samir iyo roonaan iyo ruuxa quduuska ah iyo jacayl aan laba weji lahayn iyo hadalka runta ah iyo xoogga ilaah iyo hubka xaqnimada ee midigta iyo bidixdaba waxaa qoran daahirnimo haddaan runta kuu sheego aad bay u ahmiyad ballaaran tahay in nin wadaad ah oo hadalka ku wacdinaya noloshiisu ay daahir ahaato haddaannu qofka daahirsanayn oo falimihiisu ayaan ka muuqan quduusnimo ayaa waxaa cad inuu dhibaato soo gaarsiinayo howsha adeegga ee uu ku howlan yahay way xanuun badan tahay haddii nin wadaad ah la arko inayan noloshiisu daahir ahayn oo damiir xumo lagu arko haddaba marka la leeyahay annagoo isku caddaynayna aqoon ayaan taasi loola jeedin oo keliya tan qusaysa garashada hadallada ilaah qofka wadaadka ah waa inuu garanayo waxyaabo fara badan waana inuu aqoon dheer u leeyahay wakhtiga uu nool yahay waxaa kaloo qoran samir dheeraad ah in la yeesho haddaba samirka dheer waxaa loola jeedaa dulqaadashada oo dhan kale loo rogay haddaba waxaa laynaga doonayaa in noloshayada laga helo roonaan aynu dadka oo dhan u roon nahay waana wax wanaagsan inaynu leennahay wadaad kalgacayl iyo roonaan badan waxaa kaloo laynaga doonayaa inaan leennahay ruuxa quduuska ah haddaba haddii uu jiro nin aan ruuxa quduuska ah lahayn oo wacdiyaya kaas waa in loo naxaa waayo qofkaasu noloshiisu ma lahan hoggaamin iyo jihayn haddaba qofka kicin maayo jameeco masiixiyiin ah oo ilaah dartii u kulunta haddaannu lahayn ruuxa quduuska ah haddaba marka la leeyahay iyo jacayl aan laba weji lahayn ayaa loola jeedaa in loo baahan yahay wakhti waliba jacayl runta ku sallaysan looma baahna labawejiilayaal hadallo wanaagsan ku hadla iyagoo aan xagga qalbiga ka rumaysnayn waxa ay leeyihiin marka ay sidaas tahay waxaynu u baahan nahay jacaylka ruuxa quduuska ah wax niyadaheenna geliya waxaa kaloo rasuul bawlos uu ka hadlay hadalka runtaa waxaa markaasi taasi loola jeedaa in qofka wacdiyaha ahi uu garanayo baibalkiisa inuu yahay hadalka runta ah waxaa kaloo rasuul bawlos uu ka hadlay xaalka ku saabsan xoogga ilaah kaasoo lagu heli karo oo keliya haddii qofka wadaadka ahi uu wakhti u helo salaad ama baryo ilaah intaannu hadalka ku wacdiyin haddaba marka la leeyahay iyo hubka xaqnimada ee midigta iyo bidixda ayaa loola jeedaa in nolosheennu ay muraayad u noqoto kuwa kale oo waa inaan dhan waliba ka hufnaanno intaan karayno haatan sagaal waxyaabood oo iska hor imaanaya ama iska soo hor jeeda ayuu halkan inagu siinayaa taasoo lagu garto ninka ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii labaad ee rasuul bawlos oo u qoray reer korintos cutubka lixaad aayadaha siddeed ilaa toban ee baalka saddex boqol sagaal iyo toban ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan haddii layna maamuuso iyo haddii layna maamuus jebiyaba haddii war xun laynaga sheego iyo haddii war wanaagsan laynaga sheegaba sida annagoo ah qaa'inno laakiin kuwa runta a ah sida kuwa aan la garanaynin laakiin la yaqaan sida kuwa dhimanaya laakiin bal eeg waannu nool nahaye sida kuwa la edbiyo laakiin aan dhimasho la gaarsiin sida kuwa la calool xumeeyey laakiin weli had iyo goorba farxa sida masaakiin laakiin dad badan hodonsiiya sida kuwa aan waxba haysanin laakiin wax walba leh haddaba marka la leeyahay haddii layna maamuuso iyo haddii layna maamuus jebiyaba ayaa taasoo ay ka micno tahay in dadka qaar ay raalli inaga noqonayaan kuwana ay ina diidayaan haddaba markii taasi ay dhacdo ayaa waxaa soo baxaya in wax waliba ay isku dheeli tirmaan markaan ku jirno hawsha wacdiska marka la leeyahay haddii wax xun laynaga sheego iyo haddii wax wanaagsan laynaga sheegaba ayaa taasoo ay ka micno tahay in dadka qaar ay hadallo xunxun inagula hadlayaan hase yeeshee taas aawadeed hawsha uma istaajinno shakesbeare oo ahaa nin riwaayadaha qoro oo abwaan ah ayaa waxa uu ku qoray mid ka mid ah riwaayadihiisa dadku way i ammaanaan oo welibana way i caayaan cadaawayaashayda ayaa waxay ii sheegaan inaan ahay nin xun oo cadowgayga ayaan wax badan qudhayda isaga ogaadaa saaxiibadayse waxba kama helo caay mooyaane wuxuu ula jeedaa markii cadowgaagu uu ku eedeeyo in eeddooda aad ka faa'iidaysanayso laakiin saaxiibbada had iyo goorba xumaantaada arki maayaan sababtaasi aawadeed waxba ka faa'iidi maysid haddaba dadka saaxiibadayda ah oo qarinaya waxa aynu nahay ma wanaagsana waa in runta laynoo sheego cadowguna runta ayuu kuu sheegayaa oo wuxuu kugu leeyahay waxba ma ahid marka run loo qaadan maayo wax waliba ee cadowgu uu kugu leeyahay laakiin wax kasta ee qofka adiga kaa soo hor jeedaa uu kugu leeyahay wax unbaa ka jira waxyaabaha saaxiibbada iyo gacalkaagu ay kugu leeyihiinna dhab ma wada aha haddaba waxaa kaloo bawlos uu leeyahay sida annagoo ah qaa'inno laakiin kuwa runta ah ah waxaan wada garanaynaa in dad badani ay inoogu yeedhaan qaa'inno markaan hadalka dadka barayno hase yeeshee waxaynu garanaynaa inaan dadka barayno hadallada ilaah mar kale ayaa bawlos uu leeyahay sida kuwa aan la garanaynin laakiin la yaqaan haddaba waa run in wadaadka ilaah aan aalaaba la garanaynin laakiin ilaah baa garanaya waxaa rasuul bawlos uu leeyahay markaan eegno qidcadii kore ee aynu idiin soo akhrinnay sida kuwa dhimanaya laakiin bal eeg waannu nool nahaye haddaba bawlos wuxuu qaatay jegadii dhimashada welibana wuxuu lahaa nolosha cusub ee masiixa mar kalena wuxuu leeyahay sida kuwa la edbiyo laakiin aan dhimasho la gaarsiin haddaba bawlos wuxuu mar waliba ka dhibaatoonayey silic iyo garaacid iyo weliba karbaashid welibana wuu ka samata baxay oo uma dhiman waxaa kaloo bawlos uu leeyahay sida kuwa la calool xumeeyey laakiin weli had iyo goorba farxa haddaba caloolxumida waxaa keenaya dembiyada dadka iyo diidmada ay diidan yihiin injiilka hase yeeshee bawlos masiixa ayuu ku faraxsanaa waxaa kaloo bawlos uu leeyahay sida masaakiin laakiin dad badan hodansiiya haddaba mar kasta ee aad aragto wadaad hodan ah waxaad arkaysaa in kuwa uu wacdinayo ayaan hodan ahayn waxaa kaloo la leeyahay sida kuwa aan waxba haysan laakiin wax walba leh haddaba waxaad xusuusataa in bawlos uu yidhi sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos wax waliba waa waxayga waxaa taasi ku jira dunida nolosha dhimashada tan hadda taagan iyo tan mustaqbalka ah wuxuu markaasi leeyahay wax waliba innagaa leh oo innaguna waxaynu nahay kuwii masiixa masiixana waa kii ilaah war maxaynu hodan nahay haddaannu garanno taasi oo bal eeg welibana waxaynu nahay masaakiin ama sabool haddaba bawlos wuxuu ina siiyey saddex sifaale oo quseeya hawsha masiixa marka koowaad waa xagga jidhka ama waxa muuqda tan labaadna waxay qusaysaa maanka ama qalbiga dadka tan saddexaadna waxa weeye dhanka ruuxa haddaba saddexdaasi waa muhiim haatan waxaannu soo gaarnay dhegaystayaal maaddada kale ee ku saabsan codsi shakhsi ahaaneed oo uu bawlos u soo jeediyey reer korintos waxay u muuqanaysaa in bawlos haatan halkan uu ku cabanayo wuxuu si weyn ula dardaarmayaa kuwii masiixa aqbalay ee uu isagu u horseeday ee reer korintos ahaa waxay kuwaasu ahaayeen sida ilmo oo kale oo jidhka ka fakara hase yeeshee xagga niyadda ayuu kala jiray waxay u muuqataa in niyad ahaan uu hooseeyo haatan amaba uu niyad jabsan yahay bawlos wixii inta ka bilowda ilaa iyo cutubka xiga ee toddobaad haddaan xaalkaasi idiin faahfaahinno ayaa waxaannu haatan eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka lixaad aayadaha kow iyo toban ilaa saddex iyo toban waxaana qoran sida tan afkaygu waa idiin furan yahay idinka dadka korintosow qalbigayguna si weyn buu idinku furan yahay annagu idinma aanan cidhiidhiyin laakiin waxaa idin cidhiidhiyey jacaylkiinna oo qura haddaba idinkuna sidaas oo kale abaalgud ahaan u qalbi furnaada waxaan idinla hadlayaa sida carruurtayda oo kale haddaba bawlos wuxuu u furayaa reer korintos jacaylkiisii weynaa oo wuxuu kicinayaa niyadaha kuwa isaga jecel tan xiisaha leh waxa weeye inuu xitaa kicinayo niyadaha kuwa ilaah iyo hadalladiisaba necab kuwaasoo isku taxallujinayay inay dhaawacyo u geystaan kuwa ilaah iyo qorniinkiisaba jecel waxaan garanaynaa in waxyaalahaasu ay ka jireen kiniisadihii hore welina way jiraan ilaa iyo maanta oo waxaad arkaysaa kuwa necab hadalka iyo weliba kuwa ku faafiya ama gaarsiiya dadka kale haatan waxaannu soo gaarnay qidco muhiim ah oo inoogu qoran qorniinka waa qayb sida badan qaab aan hagaagsanayn loo qaato oo si xun loo tarjunto dadka qaar waa kuwa niyad adag oo aan dabacsanaan iyo daryeelba lagu arag noloshooda welibana wixii bawlos uu lahaa ayaa ka imaanayay niyad dabacsan oo bini'aadan oo qoomamo ay ku jirto iyadoo ay ugu wacan tahay welwelka masiixiyiintii reer korintos bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka lixaad aayadda afar iyo tobanaad ee baalka saddex boqol iyo labaatan ee axdiga cusub sida tan ha noqonnina kuwa ku xidhan kuwa aan rumaysanaynin waayo sidee bay xaqnimada iyo dembigu isu wehliyaan ama sidee bay iftiinka iyo gudcurku isu dhex galaan bawlos wuxuu halkan ugu sheegayaa reer korintos oo uu ka codsanayaa inay ka fogaadaan la socodka kuwa asnaamta caabuda waxa ay ahayd inay dembiga kala tagaan waa dembiga jidhka e waxay kaloo ahayd inay ka fogaadaan adduunyada iyo sharkeeda faraha badan waxaa maanta jira kuwo badan oo isugu yeedha inay masiixiyiin yihiin laakiin laga fogeeyey dembiilayaasha waxaa maanta jira kuwo badan oo isugu yeedha inay yihiin masiixiyiin laga fogeeyey dembiilayaasha iyagii baana u dhaqmaya sida dembiilayaal markaan dib ugu noqonno kitaabka axdigii hore oo aan eegno sharcigii nebi muuse loo soo dhiibay waxaan arkaynaa in sharcigaasu ay lahaayeen dad beereley ah wuxuu leeyahay waa inaan dibi iyo dameer laysku xidhin waxaa taasu ay ka micno tahay waa haddii laysku xidho e laba xayawaan oo aan isku xoog ahayn ay shaqo wada qabtaan mid waa xayawaan daahir ah oo la cuni karo midna waa xayawaan aan daahir ahayn oo aan hilibkiisa la cuni karin marka uu sidaasi leeyahay ilaah wuxuu la hadlayaa rumaystayaasha oo wuxuu leeyahay waa in rumaystayaasha iyo kuwa aan hadalka rumaysnayni waxba laysugu darin wuxuu leeyahay ma ahan inay ku xidhnaadaan kuwa aan hadalka rumaynin sidee baa dadku ay isugu xidhnaan karaan waxay isugu xidhnaan karaan qaab waliba sida xagga baayac mushtarka iyo inay shirkad noqdaan guurka iyo inay iskaashatooyin wada lahaadaan hubaal ahaan guurka ninka iyo naagta waa isku xidhnaan laba qof laysku xidhayo markaana ma ahan in kan masiixiga ah iyo kan aan masiixiga ahayni ay isguursadaan xayawaanka daahirka ah iyo kan aan daahirka ahayn ma ahan in laysku xidho oo ay beer wada falaan qofka ilaah ka cabsada iyo qofka aan ilaah ka cabsanse ma ahan in laysku xidho oo ay yoolkooda nolosha wada raadiyaan tusaale kale ayaa wuxuu yahay in xidhiirka ceenkaas ah uu ka soo bixi karo machadyada haddii nin brofesor ah oo garanaya cilmiga kitaabka uu qayb ka yahay maxadka tababarrada cilmiga baibalka welibana uu yahay nin asal raac ah laakiin machadkiisii uu ka tago runta isagu uu aaminsan yahay waxaa loo baahan yahay in qofkaasu uu iska casilo machadka waayo waxay siiyaan mushaaro oo qayb buu ka yahay hawshooda iyo weliba ururkooda markaa qofkaasu wuxuu shirko la yahay iyaga markaana waa sida dibi dameer lagu xidhay oo wuxuu la shaqaynayaa dad ayaan isku mabaadi ahayn waxaa jira dad masiixiyiin ah oo kala aragti ah nin waxaa jira aan si nidaamsan wax u samaynin laakiin farxadi ku jira oo doonaya inay dadka hadallada wadaagaan dadka ceenkaas oo kale ah lalama geli karo heshiis dheer laakiin wixii kaalmo ah ee ay kaaga baahan yihiin waa in la siiyaa waayo isku aragti kama tihiin xaaladaha nolosha waxaase suuragal ah in aad isku aragti ka noqotaan injiilka qofka ceenkaas oo kale ah waannu ku qasbannahay inaynu ku xidhnaanno haddaba waxaad eegtaa sida rasuul bawlos uu dadka u gaarayo marka ugu horraysa wuxuu wacdigiisa ku bilaabi jiray sunagoogta mar waliba uu yimaado magaalo miyaad haddaba qiyaasi karaysaa meel ciise masiix looga hor yimid oo aan ahayn sunagoogta hase yeeshee halkaasi ayuu bawlosna wacdigiisa ka bilaabay mana ahaan inaan ku eedayno muxuu haddaba wacdiga uga bilaabi jiray sinagoogta halkaasoo weeraraduna ay kaga imaan jireen hase yeeshee waxaa halkaasi ku hoggaaminayay ilaah si xaalku uu sidaasi u ahaado iminka haddii bawlos uu qayb ka ahaan lahaa sinagoogta oo uu macallin dadka waxbara ahaan lahaa inkastoo uu weliba masiixi yahay waxaa loo qaadan lahaa sida mid ku xidhan kuwa aan hadalka rumaysnayn soo arki maysid bawlos wuxuu haatan ka hadlayaa wax ku saabsan isku xidhnaanta joogtada ah ee dadka ay isku xidhnaanayaan hadday noqon lahayd dhanka baayac mushtarka iskaashiga iyo weliba guurka iyo in qofka uu ku xidhnaado maxad ama kiniisad dadku ay aaminsan yihiin wax ka duwan waxa qofkaasu uu aaminsan yahay wuxuu doonayaa in qofka masiixiga ah aannu ku xidhnaanin mid aan masiixi ahayn oo aan sidiisa oo kale wax u arag haddaba waxaa jira farqi u dhexeeya masiixiyiinta oo sida anigu aan hawsha u wado rag baan u wadi lahayn haddii ay joogaan halka aan ka adeegayo iminka kuwana waa iga karti badan yihiin waxaana ay noqon kartaa in habka ama nidaamka aan wax u wado uu qaldanaan karo waxaanse dareensanahay inaan si hagaagsan wax u wado hase yeeshee wax dhibaal ma leh kala duwanaanshaha aynu hawsha u qabanno waxaase la doonayo waxa weeye miyaa dadka aan ku wacdinaa injiilka oo ay rumaysanayaan kitaabku inuu yahay hadallada ilaah bawlos wuxuu ka hadlayaa isku xidhnaanta qofka aan rumaysadka lahayn iyo kan ilaah aaminsan wuxuuse ku caddayn doonaa maaddadaasi marka aynu gaarno cutubka xiga haddana aynu wada dhegaysanno qhasiidadan oo ay inoogu luqeeyaan masiixiyiin soomaaliyeed
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin